بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه waa darsigii tafsiirka qur-aanka kariimka ah suuratulxijri ayaynu ku jiray qisadii nebiyullaahi luud iyo kala haysatay nimankii qoomkiisa ahaa ee faaxishada samaynayey oo martidiisii ka doonayo oo moodaya inay bini aadam yihiin ayaynu ku jiray markuu sidaa ula hadlay qiimaha badan oo yidhi wattaqullaaha ilaahay ka baqo walaa tukhusuuni ha i hoojinina oo ha i ceebaynina martidayda ha igu ceebaynina markuu yidhi ayay sidan ugu jawaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen qoomkiisii awalam nanhaka miyaanan kaa reebin cani alcaalamiina caalamka miyaanan kaa nahyinin oo miyaanan ku odhan cidna ha isku martigelinin bal hadalxumadooda u fiirso waxa dadka ay cadaabka u mudanayaan nabigaasi suu u hadlay qiimihiisa iyo siday u hadlayaan fiiri qaaluu waxay yidhaahdeen awalam nanhaka miyaanan kaa reebin cani alcaalamiina caalamka miyaanan kaa reebin inaad axad iyaga ka mida aad martigeliso miyaanan kaa reebin marka haddii aad martigeliso annagana waxay xumaan iyo faraxumayn baan ku samaynaynaa soo kuma anan odhan qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi luud haa-ulaa'i kuwaas banaatii aniga gabdhahayga weeye in kuntum haddii aad tihiin faaciliina kuwa wax samaynaya haddaad tihiin war haddaad rabtaan rag shahwo guta inaad tihiin gabdhahaygii wa kuwaase guursada oo xaaraantan kale iyo waxan xun ee aad doonaysaan iska daaya waxaa weeye banaatii marka uu leeya waa gabdhahaygiina waa banaatu ummatihi ummaddiisa gabdhahoodii hablahoodii baa loo jeedaa lianna kulla nebiyin nabi la arkaba yuctabaru aban liqowmihi qoomka loo soo diray aabbe meeshu annabiyu owlaa bilmu'miniina min anfusihim oo kale weeye marka sidaas weeye waxaa weeyaan wuxuu ku yidhi in haaulaa'i banaatii in kuntum faaciliina intaa markii la yidhi allah subxaanahu wa tacaalaa waxaa weeye jumlo ayuu soo dhexgeliyey oo ku tusayso qofka dhegaysanaya qisada uu la yaabayo yuu ilaahay wuxuu yidhi marka nabigeenna nebi moxameda calayhi salaatu wassalaam sharafta uu joogo si muxuu ahay ilaahay uu noo tusiyo ayuu jumladan buu ilaahay keenay oo nebi moxamed uu ku dhaaranayo alla wuxuu yidhi lacamruka noloshaadaa qasamii dhaartayda tahaye nebi moxamedow adiga noloshaada xayaatuka yay qasamii tahaye innahum iyaga qoomuluudkii la fii sakratihim way saqraansayihin soomaha la fii sakratihim jahligooda iyo baadidooda yay yacmahuuna ku wareersan yihiin oy ku dhex noqonayaan intaa marka nabiga lala wuu yaaban yahay cid kastoo dhegaysan tara way yaaban tahay marka sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga ayuu ku dhaartay noloshiisa oo wuxuu yidhi waxaa weeyaan waxaan ku dhaartay qisada bixayaati rasuuli sala allahu calayhi wasalam takriiman lahu wa tashriifan baan ku dhaartay cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi maa khalaqa allaahu ilaahay ma abuurin wamaa dara'a wamaa bara'a ma usan fidinin mana uunan abuurin nafsa naf akrama kaga karaamo badan cala allaahi ilaahay korkiisa min muxammadin sala allahu calayhi wasalam wamaa samictu llaaha ilaahay ma ana maqal oo aqsama ku dhaartay bixayaati axadin hayrihi nebi maxamed cid aan ahayn uu noloshiisa ku dhaartay ma ana maqal buu yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas markii intaa la sheegay jumladaas yuu ilaahay wuxuu yidhi fa akhadathumu asayxatu qayladii baa qabatayoo jibriil baa ku qayliyey qayladuu qayliyeyna waxaa weye dhulgariir buu isu rogay fa akhadathum waxaa qabatay assayxatu mushriqiina markay qorraxdu soo bixi rabto waqta shuruuqi shamsi ayay qabatay markaasaan fa jacalnaa waxaan yeelay buu ihi ilaahay caaliyahaa waxaa weye qaryadii ay deganaayeen ee saduum la dhihi jiray fa jacalnaa waxaan yeelay caaliyahaa xaggeedii kore oo a lagu noolaaya dadku socsocdeen yaa inta kor loo fujiyey ilaa ay marka ka maqlaan baa la yidhi dhiigga cirka joogo dhawaaqiisa yuusaafilahaa xaggeeda hoose uu yeelay markaasaa lagu daboolay wa amtarnaa waannu ku roobaynay calayhim korkooda xijaaratan waxaa weye dhagax oo min sijiilin dhoobo la dubay ah waxaa weye dhagaxa ugu sii adag weeye xijaaratan dhagax oo min sijiilin dhoobo ladubay la dubay ah inna fii daalika qisadaas aynu soo sheegnay oo nebi luud iyo qoomkiisii iyo wixii meeshaa ka dhacay ah inna fii daalika taasi la aayaatin calaamooyin ama astaamo ayaa ku sugan la'aayaatin calaamo lilmutawasimiina kuwa fiirfiirinayo oo cibro qaadanayo kuwa cibro qaadanayo mutamawaxaa weye lilmutawasimiina kuwa cibro qaadanayo oo fiirfiirinayo oo ta'amulayo ayay ugu sugan tahay wa innahaa waxaa weeye qisadaas ama qaryadaasna la bisabiilin jid bay ku taallaa muqiimin oo toosanoo kuwa safrayo ay sii socod iyo soo socodba wa innakum latamuruuna calayhim musbixiina wa bileyl waa kii ilaahay wa innahaa la bisabiili muqiimin waxaa weye magaalooyinkan la halaagay iyo ilaahay suu u galay iyo cadhadiisa ku dhacday waxaa weeye jid oo sugan oo la marayo oo ay kolna sii marayaan kolna soo marayaan ayuu ku yaallaa marka sidaa daraaddeed wuxuu idhi wainnahaa la bisabiilin muqiim inna fii daalika kaa la aayatan astaan baa ku sugan lilmu'miniina mu'miniintana waxaa weeye astaan baa ugu sugan wa in kaana asxaabu alayka wa in kaana waxay ahaadeen asxaabu alaykati waxaa weeye kayntii ama hawdkii asxaabtiisa la daalimiina daalimiin ayka waxaa weeye waa geedaha aad u baxaye fooda isla galayoo meel laga gala aan lahayn yaa ayka la yidhaahdaa marka jiqdii waaye jiqdii wa inna waxaa weeye in kaana wuxuu ahaaday asxaabul aykati jiqdii asxaabteedii la daalimiina kuwaana waa qowmu shucayb aykada wakaa marka waxaa weeye waa qowmu shucaybo waxaa ayka waxaa la ashajar alkathiir almultaf ayaa la yidhaahdaa la daalimiina nebiyullaahi shucayb bay beeniyeen waxaa weeye miisaankii iyo wixii la beegayana way dhimeen maxaa marka iyagana ku dhacay faintaqamnaa minhum waanu ka aargudanay wa innahumaa iyaguna la biimaamin labadiiba isku dare wa innahumaa qowmu luud iyo qowmu shacayba la biimaamin jid bay ku yaalaan mubiinin oo cad oo la sii maro oo la soo maro eh ku cibro qaata wa innahumaa la biimaamin waa jid imaamka maxaa imaamka waa lagu daydaa waa la daba socdaa jidkana ilaa meeshaad rabtay aad ka gaadho isagaa unbaad hayn ood ka daba socon wa innahumaa la biimaamin mubiin walaqad xaqiiqee kadaba way beeniyeen asxaabu alxijiri waxaa weye waadigii ama toggii asxaabtiisiina almursaliina mursaliintii bay beeniyeen suuradda meeshay magaca ka qaadatay waa kan asxaabuulxijri baa layidhaha waa ree thamuud iyaguna nebiyullaahi saalix bay beeniyeen walaqad xaqiiqee kadaba way beeniyeen asxaabuulxijri waadigii asxaabtiisii almursaliina mursaliintii bay beeniyeen kuwii la soo diray waa qisadii afraad waa qowmu saalix marka waxaa loo jeedaa mursaliintii bay beeniyeen waxaa loo leeyahay hal nebi oo ambiyada ilaahay ka mida qofkii beeniyo wuxuu la mid yahay ambiyadii oo dhan isagoo beeniyey marka nimankaasna ilaa mursaliinta ilaahay uu soo diray bay beeniyeen maxaa yale nebi saalix bay beeniyeen wa aataynaahum wa aataynaahum waan siinay aayaatinaa aayad aayaadka neb waan siinay oo fa kaanuu waxay ahaayeen canhaa aayaadka mucridiina kuwa ka jeedsaday way beeniyeen asxaabuulxijri mursaliintiina way beeniyeen aayaadkii ilaahayna way beeniyeen wa aataynaahum aayaatinaa oo fa kaanuu waxay ahayn canhaa aayaadkii mucridiina kuwa ka jeedsaday marka hadde waxaa la yidhi aayaadkaasoo ilaahay awooddiisa ku tusayo marka waxaa yidhaha hashi waaba la ogaaday aayaadkiina waa jamice oo wa aataynaahum aayaatinaa buu ilaah yidhi aayado kale miyaa la siiyey waxaa weeye hasha keligeed yaa aayaad badan ka kooban maxaa yeelay hashu waxay ahayd hasha oo la siiyey uu ilaahay siiyey wuxuu yihi abd cabdullaahi ibnu cabbaas baa yidhi hasha nafteeda yaa aayaad ahayd ta ugu horraysa waxaa weeye waxay ka soo baxday dhagax dhagax hal oo nool oo socoto oo inay dhagax ka soo baxdo waa aayaad waxaa weeye haddana isla markii ay soo baxdayba haddana way dhashay iyadoo riti iyo waxba aanan arkaynin taana waa aayaad kale weyninka oo khalqiga inta ay la eg tahayna waa waxa aalkii iyada keligeed maalin hacabta la yidhina taana iyadana waa aayaad kale caanaheeda badnideeda oo waxaa weeye reesamuud oo dhan waxaa weye ay deeqdayna waa aayaad kale marka aayaadka may fiirfiiriyaan oy ku cibro qaataan oy ilaahay rumeeyaan wa kaanuu waxay ahaayeen dhinac kale awoodda iyo xoogga ay leeyihiin yanxituuna inay soo qoraan min aljibaali buuraha xaggooda buyuutan guryay ka qodanayeen aaminiina iyagoo aamin oo ciday ka cabsan aan jirin oo nabadgelyo iyo ku nool wa kaanuu waxaan yanxituuna min aljibaali buyuutan guryo marka buyuutanta laba midba waa lagu fasiri karaa ay dhagaxa ay soo qorayaan inay taasay weliba u badan tahay buurtii oo meesha ku taalla waxba guriba ma dhisayaane yay intay qodaanoo qodaanoo qodaan yay halkaasii ku hoyanayaan qaarna waxay leeyihin maya sida dhagaxa loo soo gooyo si guri sar a looga dhiso ayay soo goosan jireen buyuutan aaminiina fa akhadathum iyaguna waxaa qabatay alsayxatu qayladii baa qabatay musbixiina iyaga oo waaberiisanayo ayay qayladii uu jibriil ku qayliyey ayay qabatay oo markaasaa la halaagay famaa aghnaa ma uusan deeqin canhum iyaga xaggooda maa kaanuu yagsibuuna waxay kasbanayeen oo xoolo ah oo awood ah oo ay samaysteen dhufaysyaal ah iyo xusuun waxba uma ayna tarin intaa markaan ka baxnay yaa waxaa qur'aankana saasaa lagu yaqaanaa qisasulambiyaa marka la dhammeeyo yaa faallo yar oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo qur'aanka lagu soo dejiyey iyo kuwa diidan iyo meeshay ku dambayn doonaan ayaa qur'aanka faallo ahaan buu u saaraaya ilaahay wuxuu yidhi wamaa khalaqnaa ma anan abuurin assamaawaati cirarka ma anan abuurin waalarda dhulkina ma anan abuurin wamaa baynahumaa inta u dhaxaysana ma aanan u abuurin ilaa bilxaqi xaq baan ku abuuray adduunkan in lagu noolaado oo ilaahay samaawaadka wuxuu u abuuray dhulka wuxuu u abuuray inta u dhaxayso in lagu noolaado oo markaana adduunkaasi uu dhammaado oo aakhare ay jirto oo markaasi muxuu ahay cadaaladda ilaahay halka ay ka muuqato maxaale adduunkii waan aragnaa cadaala ma taallo oo bini aadamkii wuu isdulminayaa kii xooggan badnaa kii tabarta yaraa ayuu ku istaagayaa oo xaqiisii qaadanayaa oo cadaadinayaa laakiin marka waa in aakhare ay jirto marka ilaahay wuxuu leeyahay wamaa khalaqna asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa ilaa bilxaq xaq baan ku abuuray inta u dhaxayso xaq baan ku abuuray oo xigmada ilaahayna waxay keentay kuwaas in la halaago oyna dhulkaa iyo samaawaadkaa iyo cirarkaa ilaahay u abuuray inaynan gaalnimo iyo macaasi iyo xumaan ayna ku fasahaadinin wa ina asaacata waata meesha loo socdo wa ina asaacata saacaddii qiyaamana laatiyatun la'aatiyatun waati waa tii imaanayso mar haddii ay taa tahay fasfax dhaaf nebi maxamedow assafxa dhaafidii aljamiila oo quruxda badnayd marka facfu waan soo aragnay fasfaxna waatana fasfax isafxa aljamiila dhaafid qurux badan marka waxay fasfaxda waa saan soo sheegnayo cafwiga iyadaa ka xeel dheer oo cafwiga ruuxa waa inaad ugu yaraan afka kala hadasho oo tidhaahdo waxaa weeyaan dhib baad ii geysatay waxaasaad iigu samaysay kuuma habboonayn inaad waxaa sidaa i yeesho laakiin hadda waan ku cafiye marka waxoogaa yar oo aad iska soo saartay cadhadii waad yar cadha baxday hadalkaa yar baaba yaad ku neefsatay kanisaa ma aha waxaagii oo dhan baad qarsanaysaa juuq ma dhaahisid waadna iska dhaafaysaa fasfaxi safxa aljamiila oo qurux badan oon sheegasho lahayn dhaaf baa la yidhi nimankan aad arkayso sidaa yeel fasfaxi safxa aljamiila maxaale qiyaamada way imaan waa la abaalmarin doonaa kan muxsinka ixsaankiisa wanaaggiisaa lagu abaalmarin doonaa kan kaleetana xumaantiisaa lagu abaalmarin ee adiga nimankaa caqliga fudud iska dhaaf oo qof xaliim ah siduu wax ula dhaqdo ula dhaqaa la yidhi inna rabbaka rabbigaaga nabi maxamedow huwa isagu alkhallaaqu kii abuuris badan weeye waa siiqatulmubaalaqa wax walba isagaa abuuray waxaa weeyaan huwa alkhallaaqu kii abuuris badan weeye alcaliimu oo cilmi badanoo addoommaha uu abuuray iyo axwaashooda ilaahay wuu og yahay intaa markii la yidhi baa nabigeenna nicmada alle uu siiyey ayaa loo tirinayaa walaqad xaqiiqe e aataynaaka waan ku siinay nebi maxamedow sabcan mid toddoba ah oo min almathaanii la labalabeeyo ayaanu ku siinay buu ilaah yidhi waxaa weeye allihii khaaliqa ahaa waxaa weeye wuxuu ku siiyey walaqad aataynaaka sabcan min almathaanii oo waxaa weeye aayaada faatixada weeye maxaa yeelay waa la labalabeeyaa ragcaddii la arkabo qiradeedaa la soo celceliyaa wa fi lxadiidi xadiidku wuxuu ahaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin hiya asabcu almathaanii waa toddobada la labalabeeyo waalqur'aanu qur'aankii weeye alcadiimu oo weynaa aladii kaasoo uutiituhu la isiiyey marka waalqur'aanu alcadiim iyo qur'aankii weynaa sidaas marka nicmadaas ilaahay ayuu kugu galadaysanayaa mar hadday sidaa tahay laa tamuddanna ha taagino ha taagin caynayka labadaada indhood ilaa maa shay matacnaa aan ugu raaxaynay bihi shaygaa aswaajan asnaaf iyo noocyaal oo minhum gaaladii ka mid ah marka haddee nabigeenna indho uma taagaye waxaa weeye innaga ayaa lainoo jeedaayo qof aan ilaahay jidkiisa haynin oo aan ilaahay ku toosnaynoon ilaahay iyo towxiidkiisa aan ictiraafsanayn oo la bulaaliyey oo weyn oo sidaa u dhaqdhaqaaqay haddaad aragto waxba indhaha ha u taagin laa tamuddanna ha taagin caynayka ilaa maa shay matacnaa aan ugu raaxaynay bihi shaygaa oo adduunyadan ah aswaajan asnaaf noocyaal oo minhum gaaladii ka mid a qoom oo gaalada ka mid a wixii aan ugu raaxaynay taa indhaha ha raacinin buu ilaahay yidhi oo gaalada wixii aan siinay maxaa yeele kaan adigu ku siinay yaa yaa ka weyn oo ka sharaf badan qur'aanka lagugu soo dejiyey ayaa wax walba ka weyn sidaasuu yidhi laa tamuddanna laa tandur ilaa maa matacnaa bihi wixii aan siinay bacda haaulaa'i alkufaar gaalada waxaan siinay waxbaa indhaha ha raacinin sidaasuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala aswaaja minhum walaa taxzan calayhim hana u murginoo gaalnimadan iyo waxaan ay ku jiraanna waxba ha u murgin ee wakfid adigu raarici oo laadlaadi janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina mu'miniinta u naxariiso oo mu'miniinta u dabacsanow wakfid walaa taxzan calayhim hadday kol soo rumayn waayeen waxba ha u murgin oo wakfid janaaxaka lilmu'miniina u tawaaduco kuwooda tabarta daran iyo kuwa u tawaaduc baa la yidhi wakfid calayhim janaaxaka lilmu'miniin waqul waxaad tidhaahdaa innii anugu ana anugu annadiiru kan digayaan ahay almubiinu oy digniinay digniintiisana ay caddahay baan ahay qul innii ana annadiiru almubiin aniga waxaa weeye cadaab gacan kuma hayo waxaa weeye waan digayaa digidaydina way caddahay qofkii caasiyo amarka ilaahay yaan u digayaa waqul innii ana annadiiru almubiinu kamaa anzalnaa cala almuqtasimiin aladiina jacaluu alqur'aana cidiin ayuu ilaahay yidhi waxaa kaafkan waa tashbiih waxaa weeye waan kugu soo dejinnay si qur'aankan korkaagaan kugu soo dejinnay sidii aan ugu soo dejinnay ahlu kitaabkii oo yahuud ahaa oo nasaaro ahaa oo waxaa weeye kitaabka qaarkiisana rumeeyey qaarna ku kufriyey ee suuratu baqara aan ku soo maray oo aan idhi afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin kuwaas sidaan ugu soo dejinnay kitaab ilaahay yaan adigana kuugu soo dejinnay kitaabkan qur'aanka ah waxaa weeye kamaa anzalnaa saan u soo dejinnay cala almuqtasimiina kuwii qaybsaday kitaabkoodii oo qaarna qaatay qaarna iskaga tegay wixii iyaga dantooda u adeegayeyna way qaateen wixii kalena way iska daayeen aladiina kuwaasoo jacaluu yeelay alqur'aana qur'aankii cidiina xubno ka dhigay jacaluu lqur'aana cidiina bay ka dhigeen waxaa weeye cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi bibacdin way aamanuu bibacdin qaar bay rumeeyeen wa kafaruu bibacdina way ku kufriyeen wa haadihi tasliyatun lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baa yaa la sabri siinayaa waxa qoomkiisi ay sameeyeen oo inay isaga beeniyeen oo ay yidhaahdeen qur'aanku waa sixir qur'aanku waa shicir qur'aanku waa asaatiiru alawaliina sidaas oo sidii yahuuddaba ay samaysay oo kitaabka qaarkii ay rumeeyeen qaarna ay diideen marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kamaa anzalnaa sidii aan ugu soo dejinay cala almuqtasimiina yaanu muxuu ahay kugu soo dejinnay aladiina kuwii jacaluu lqur'aana qur'aanka yeelay cidiina waxaa weeye qaybo yeelay oo xubno xubno xubin xubin ayay u kala qaad qaadeen ajzaa mutafariqa gobollay u kala qaadeen fa warabbika rabbigaagaan ku dhaartay buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala lanas'alannahum waan weydiinaynaa waan weydiinaynaa ajmaciina dhammaantood camaa shaygii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay camal falaan kuwii hore ee gaalada ahaa oo yahuudda ahaa iyo kuwanba ilaahay wuu dhaartay isagaa isku dhaartay khalaa'iqda waxaan weydiinaynaa wixii ay adduunka ku samaynayeen fasdac bimaa tu'maru wa acrid cani ilmushrikiin buu ilaahay yidhi waxaanu ognahay oo siirada dadku ay ku akhristeen inay dacwada nabigeenna calayhi salaatu wassalaam markii maka lagu soo diray inay saddex sano qarsoodi ahayd oo si hoos hoose ay isu gaadhsiin jireen markii saddexdii sano ay dhammaatay ayaa waxaa la waxaa la faray inuu dacwada iyo inuu la jahro diintan oosan waxay gaaladu leeyihiin uusan waxba ka dhegaysanin waxaa leeyihi fasdac ku kala ku kala jebi yacna shaaca ka qaad weye fasdac ku kala jebi qur'aankaa loo jeedaa bimaa tu'maru waxa lagu farayo oo risaaladan oo qur'aankan ah ku kala jebi oo waxaa weeye u acrid iskaga jeedso can ilmushrikiina mushrikiintana waxa ay leeyihiin waxba ha u dhig raaricinin wa acrid cani ilmushrikiin innaa annaga kafaynaaka kaaga filan almustahzi'iina kuwa jeesjeesayo oo adiga kugu jeesjeesi oo qur'aanka ku jeesjeesi sharkooda annagaa kaaga filan oo halaagi doono waxay ahayn shan oo qurayshta kuwooda waaweyn ah ayay ahaayeen baa layidhi kuwaa innaa kafaynaaka almustahzi'iin aladiina kuwaasoo yajcaluuna yeelayo maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan ilaah bay macbuud bay yeelayaan aakhara oo kale fa sawfa mar dambayna yaclamuuna shirkigaa iyo gaalnimadaa iyo waxa ay ku jiraanna way ogaan doonaan fa sawfa yaclamuuna waa goodin iyo cagajuglayn amarkiisa waxay ogaan doonaan marka daarta aakhira la tago iyo tan adduunyadaba oo lagu halaagay meeshii beder la dhihi jiray alla marka wuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi walaqad xaqiiqeen naclamu waanu ognahay annaka adigu nebi maxamedow yadiiqu inuu cidhiiryamayo sadruka laabtaada bimaa yaquuluuna waxay odhanayaan oo jeesjeeska ah oo qur'aanka iyo adiga adiga ay majnuun wuu waalan yahay odhanayaan qur'aankiina ay kolba wax ku sheegayaan waa sixir waa shicir waa asaatiiru alawaliina waa kuhaan waxaa waan ognahay kuwaasi waan ognahay buu yidhi ilaahay walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluuna dheg ha u jalaqsiinine fasabbix tasbiixso oo muxuu ahay ilaahay nazah bixamdi rabbika rabbigaaga mahaddiisa adigoo ku dheehan oo waxaa subxaana allaahi wa bixamdi subxaana allaahi alcadiim dheh fasabbix tasbiixso multabisan adigoo ku dhex jiro bixamdi rabbika rabbigaaga mahadintiisa wa kun ahaw min asaajidiina kuwa ilaahay u sujuudo oo ilaahay u khushuuco u tabarruco ahaw waa tasbiixda iyo dikriga oo saas yeel baa la yidhi oo wakun ahow- wakun ahow min asaajidiina wacbud caabud nebi maxamedow rabbaka rabbigaaga caabud xataa ya'tiyaka alyaqiinu ilaa yaqiin uu kaaga yimaado rabbigaaga caabud yaqiintuna waa malaku mowdka weeye sida lagu fasiray ilaa yaqiinta ay kaaga timaado rabbigaaga caabud bismi illaahi araxmaan araxiim tanna waxaa weeye suuratu naxli makiyatun waa suuradda shinnida suuradeedii bay kula magac baxday maxaa yeele makhluuqa cajiibka ah ee ilaahay uu nooga sheekayn doono suuraddan dhexdeeda way inoo iman doontaa meesha ay magaca ka qaadatay naxli baa suuratu naxli baa le waa makiya wa aayaatuha hamaanin wa cishruuna hamaanin wa cishruuna wa mi'a boqol iyo sideed iyo labaatan aayadood weeye suuraddani waxay ku soo degtay makay ku soo degtay haba ku soo degtay ee mawaadiicdii ama waxyaabihii ay suuradaha maka ka hadli jireen waaweynaa oo ilaahnimada iyo waxyiga iyo bacsiga bacda nushuur iyo inuu ilaahay bini aadam uu ka dhigay muxuu ahaayey uu ka dhigay rasuul oo aan arki doono inay inkiri doonaan markii aan aragno suuratu aan suuratu israa marka intaasay ka sheekaynaysaa qur'aanka waa kii alla yidhi subxaana wa tacaala allahu nazala axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan suuradaha marka waxaa weeye laba laba saddex saddex bay isu raacsan yihiin kuwa aad iyo aad meelo isu o- isu dhodhow oo isu eg eg ka sheekeeyaa jira marka suuraddan suuratu naxli la yidhaahdo waxay isku mid iyo isku qaab iyo isku si u socdaan suuraddii suuratul ancaam ee aynu soo maray yay wax ay ku kala duwan yihiin aan jirin oo tawxiidka iyo adiladiisa iyo ilaahay nicmada dadka uu siiyey iyo wixii oo dhan ayay inooga sheekaynaysaa marka waxaan arkaynaa inay ka sheekaynayso samaawaadka iyo dhu- koonka ilaahay ee ee ballaaran oo cirarkii ay ka mid yihiin dhulkii uu ka mid yahay baddii uu ka mid yahay buurihii ay ka mid yihiin iyo meelaha dooxooyinka iyo togaga iyo biyaha da-ayo iyo ilaahay tigaadda uu soo bixinayo iyo doonida socoto iyo xidigaha lagu hanuunayo iyo wixii la mida iyo bini aadamkii iyo xayaatadiisa waxa ku saabsan isaga araggiisii iyo maqalkiisii waxaa weeye waxyaabahaasoo dhan waa wax uu ilaahay waxdaaniyadiisa loo deliishan karo suuraddu marka waxay aada uga hadashay waxyiga iyo nimanka mushrikiinta ah oo qur'aanka iyo nabiga iyo inkirayo ayay ka hadashay waxay suuraddu aad iyo aada ugu ugu celcelisay xagga ilaahay waxdaaniyadiisa inuu isaga keligii yahayna way ku celcelisay waxay ku soo khatintay marka ee suuraddu ay ku soo khatintay iyo gaalada nicmada ilaahay aan ku shukrinaynin ee beeninayo waxaa lagu soo khatimay nabigeenna inuu dacwada dadka ugu yeero bilxikmati waalmawcidati alxasana halkaas ayay ku soo gebagabaysay waxaa weeye sidaan sheegnay waxaa magaceeda laga qaatay ilaahay sancadiisa oo cajiibka ah ee shinnidaas la yidhaahdo muxuu ahaayey iyo cajaa'ibta ay leedahay iyo malabka ay dhalinayso iyo khayrka badan ayaa laga soo qaatay allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala markii ugu horreysayba qiyaamihii ba ay ka bilowday way ku furfuratay bismi illaahi ilaahay magiciisa ayaanu ku furfuranaynaa oon ku bilaabaynaa kitaabka allihii arraxmaani rax- naxariista caamka ah ee gaal iyo muslim iyo khalaa'iqda ilaahi nafley iyo wax nool iyo wax aan noolaynba amintay arraxiimi ee naxariista goonida markii qiyaamo la tago naxariista ilaahay gaal faruuryaha ma saarayo mu'miniinta unbaa iska leh alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ataa wuu yimid amrullaahi ilaahay amarkiisii wuu yimide falaa tastacjiluuhu waxba ha degdegsanina cadaabka waxaa weeye waxaa daa'ima ay cuma- culimmada yidhaahdeen waxaa laga cabiray ficil maadi ataa wuu yimid haddii qiyaamadii inayna imaan hadda weli inooma imaan ma og tahay waxay yidhaahdeen waa litaxaquqi wuquucihi waa inuu dhici doono uuna dhow yahay yaa sidaa loo yidhi ataa amrullaahi ilaahay amarkiisii baa yimid falaa tastacjiluuhu cadaabka hadadejin hadadegsanina uu nebi maxamed idin idinku goodina idin yaboohayo subxaanahu allahaasaa nazahan oo ka hufan nusqaan oo dhan wa tacaalaa wuuna sarreeyaa camaa shaybuu ka sarreeyaa yushrikuuna ay ilaahay ugu shariig yeelayaan yunazilu ilaahay isagaa soo dejiya almalaa'ikata malaa'igtii buu soo dejiyaa yunazilu almalaa'ikata biruuxi waxyigii oo min amrihi isaga amarkiisa ah nebinimadii iyo waxyigii ayuu soo dejiyaa marka ruux ayaa lagu magacaabay maxaa yeelay waxaa ku noolaanaya nafta ayaa ku noolaanaysa sida roobkaba uu ugu noolaado dhirtu ay ugu noolaato yunazilu malaa'ikata biruuxi min amrihi calaa man yashaau qofkuu doono waa nebi maxameda oo min cibaadihi addoomihiisa ka mida an andiruu ayuu ilaahay ku soo dejiyaa wardi waxaa weeye an andiruu diga annahu shacniya laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ana aniga ma ogiye oo fattaquuni iga baqa ayuu yidhi waxaa weye an andiruu diga annahu shacniya laa ilaaha macbuud kale inuusan jirin ilaa ana aniga ma ogiye oo fattaquuni iga baqa haadaa wabillaahi towfiiq darsigeenni halkaa ha inoo joogo